bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran akhyaaree waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxmedul maduubi oo booqasho ku tegay saldhigga degmada warta nabadda ee ay shalay ka dhacday shaqaaqo xukuumadda soomaaliya oo war rasmi ah ka soo saartay weerarkii shalay lagu qaaday saldhigga booliska ee degmada warta nabadda wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho kusoo gabagabaysay shir dib u ogiiso loogu samaynayo hababka cuntada si loogu saleeyo qorshayaasha qaran ee dalka niisa oo howlgalo gaar ah ku dishay xubno ka tirsan al-shabaab warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan talyaaniga isbeyn oo maraakiib dagaala ku daray doomaha u socday khaza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar karoon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabanay kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nur madoobe ayaa saraakiishii goobta kusoo dhaweysay oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal asad cusmaan cabdulaahi taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka baraadir iyo taliyaha saldhigga degmada warta nabadda waxaay warbixin ka siiyeen shaqaaqadii shalay ka dhacday saldhigga degmada warta nabadda kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda da federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ahna guddoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya oo saldhigga degmada warta nabadda warbaahinta kula hadlay ayaa mararka hore sheegay in dowladda ay ka xun tahay falkii foosha xumaayo ee lagula dhaqmay aabihii waayeelka ahaa iyo hoyooyinkii lagu dhibaateeyey suuqa siinaay isagoo saraakiisha booliska iyo guud ahaan laamaha amniga ugu mahadceliyey kuna ammaanay tallaabadii ay ka qaadeen dadkii arrintaasi ka dambeeyey runtii meeshan maanta waxaan u soo gaaray inaan booqdo dhacdadii meeshan shalay ka dhacday oo runtii shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed madax iyo maje maaragtay dhammaan ay ka xumaadeen oo lamafalaanka ahayd inaan soo booqdo wixii meeshaan ka dhacay si aan xoogaal dhaba ugu noqdo inkastoo runtii warbixin badan laisoo siiyey haddana indhahayga inaan ku arkaan u imid marka hore waxaan u mahadcelinayaa ciidanka booliska soomaaliyeed oo uu sareeyo oo maaragtay shalayna dhex fadhiyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha qiibta taliyaha saldhiga shalay doorka maaragtay ay ka qaateen degenaanshaha leh dawladnimada leh ixtiraamka maaragtay iyo unaxitaanka udabqashada maaragtay ay muujiyeen yani hataa wixii meeshaan ka dhihi lahaa si degenaanshaha iyo maaragtay yani qorshadoodii iyo maaragtay mas-uuliyaddoodii lagu badbaaday inta badan waa ugu mahadalinaya iyo dhacdadii marka hore dhacday odaygii soomaaliyeed oo si xadgudub ah oo aan ku xabboonayn maaragtay dhallinyaro maaragtay xadgudub ay ku sameeyeen yacni tallaabada ay ka qaadeen isla markii dadkii qaladka galayna maaragtay yacni intay soo qabqateen cadaaladda u gudbiyeen yacni xaaladda u dejiyeen waa ugu mahadalinaya adduunyada meelaan wax ka dhacayna ma jirto yani caalamkan waa ka dhacdaa qalad waa dhaa dil waa dhaa maaragtay wax kasta laakiin mas-uuliyadda dawladda waxay tahay markii dhib dhaco in la helo hay-ado maaragtay arrimahaas qaabalsan oo kuwii nabadgelyada kowka ah sida booliska shalay waajibaadka u guteen oo kale iyo haddana cadaalad loo gudbiy in la helo haddii kuwaas la waayo ayaa maaragtay shacabka soomaaliyeed ka hadli karaan buuq samayn karaan cadaaladdiaan weynay amnigaa wax la tari waayey xagaa u leeyihi markaas inay yidhaahdaan siyaasiyiinta soomaaliyeed markaas mucaaradii muxaafad inay dhaliilaan ciidanka waajibkiis waa ka soo bixi waayey yacnii ummaddii waa la laayacay inay yidhahdaan xag ay u leeyihiin laakiin waxaan aad uga xumahay ciidanka booliska soomaaliyeed oo waajibkii laga rabay si dhaqsi leh oo dadnamaa u gutay isla markii soo qaqabtay dhallinyarada dhibaatada samaysay isla markaas u diyaariyey inay cadaaladda u gudbiyaan in ayagii la soo weeraro la dhibaateeyo xabadahaan u jeedo maanta saldhigaan ka muuqdo dagaaladii sokeeye ilaahay naguma celiye wixii la soo mari aan ku arki jirnay maaragtay magaalooyinka dagaal ka dhacay oo kale loo malaynahayo markii dhacay derbeg iyo ilbaabkooda la arko aad iyo aadaan ugu xumahay arrintaas arrintaas aad iyo aadaan ugu xumahay mana ka falaynin dad mas-uuliyad int soo maray dalkan xilal waaweyn ka soo qabtay inay waxaas amal ka suuroobayaan ayaga iyo dad la socdo wallaahi ma falaynin aad iyo aadaan ugu xumahay taas waxaan leeyahay arrimahaas dhacdadan waan u jeednaa maanta inaan loo noqonin maxan iyo oo kale iyo wax la mid ah in laga fiirsadaan leeyahay mas-uuliintaas waxaan ku boorinayaa qalad iyo shalay fadeeh waa dhacday yaan loo noqonin yaan haddana lasii abaabulin in mid kale sii dhacdo amba shacabka lagu dhiirigeliyo in maaragtay yacni dhibaato kale maaragtay yacni lagu abaabulo taas waan ka digayaa arrintaas aadaan ugu digayaa xukuumadda soomaaliya ayaa warar rasmi ah ka soo saartay weerarkii shalay lagu qaaday saldhigga booliiska ee degmada warta nabadda maxamed deeq yuusuf maclinna ayaa warkani muqdisho ka soo diray golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa ayaa shirka golaha waxaa shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre shirka golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka mecadka sare ee arrimaha sharciga iyo hindisa sharciyeedka sharciga badqabka caanaha kuwaasoo muhiim weyn u leh adeega bulshada shirka ayaana lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo la xiriira dib u haweynta iyo korarka dakhliga gudaha amniga caasimadda gaar ahaan fulinta xeerka xakamaynta hubka iyo qodobo kale oo muhiim u ah dowladnimada iyo ilaalinta xuquuqul insaanka iyo horumarka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey falkii shalay lagu weeraray saldhigga booliska degmada warta nabadda isagoona tilmaamay in arrintaasi ay xambaarsan tahay fariin liddi ku ah amniga caasimadda soomaaliya isagoona ra-iisul wasaaraha faray hay-adaha amniga in ay mar walba ilaaliyaan ammaanka guud ee muwaadinka soomaaliyeed kana hortagaan cid kasta oo ku kacda fal dembiyeed waxaa magaalada laga waday falal ku sifaysan fawda abuur kicin dadweyne iska horkeenka hay-adaha dowladda iyo shacabka aflagaadada madaxda qaranka iyo kutumashada sharciga iyo xeerarka dalka falalkaas lidiga ku ah amniga xasiloonida iyo uhogaansanaanta sharciga waxaa caasimadda ka waday garab ka mid ah qolada la magac baxday samata bixinta ayaa shalay oo ay taariikhda ku beegnayd afar iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun iyo labaatan iyo shan si cad isugu dayey in ay afgembiyaan sharciyadda iyo dowladnimada waxay duulaan hubaysan oo qaawan ku qaadeen degmada wardhiigley gaar ahaan saldhigga booliska waxaan u mahad celinayaa ciidamada amniga iyo shacabka degmada wardhiigley oo si wada jira u hortegay duulaankaas sharciga baalmarsan waxaa ayaan darro ah in odayaal dalkan madax ka soo noqday indhawaalana uba hamuun qabay inay mar kale hoggaamiyaan ay ku kacaan falalka noocaasi ah waxaan faraynaa hay-adaha amniga in ay nidaamka iyo ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed si buuxda u sugaan kana hortagaan cid kasta oo ku kacda falal faldembiyeed muwaadinka soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu si xor ah oo sharciga waafaqsan u cabiro ra'yigiisa waxaana reeban ku xadgudubka muwaadinka soomaaliyeed cid kasta oo ku xadgudubta muwaadinka soomaaliyeedna waxaa la horgeynayaa sharciga ma jiro qof sharciga ka weyn ciddii ku xadgudubtana waa in lala xisaabtamaa shacabka soomaaliyeed iyo bulshada caalamkuba waxaa u caddaatay meesha ay odayaashaas rabaan in ay dalka u celiyaan ficilkii shalay wuxuu xambaarsanaa dhowr fariimood oo midda ugu horeysa ay tahay in shacabka ay u sheegaan in aysan xaq u lahayn in ay si xora u doortaan cidda iyagu rabaan wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho kusoo gabagabaysay shir dib u eegiisoo loogu sameynayo hababka cuntada si loogu saleeyo qorshayaasha qaran ee dalka cabdixakiin cabdiye ayaa inoo faahfaahinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho kusoo xirtay shirka dib u eegista lagu sameynayo habka cuntada si loogu saleeyo qorshayaasha qaran ee dalka shirkaan oo ka mid ahaa dadaalada wasaaradda beeraha ka wado sidii wax looga bedeli lahaa sugnaanta cuntada soomaaliya waxaana kasoo qayb galay madax ka socotay xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda beeraha heer federaal iyo heer maamul goboleed wasaaradaha ay qusayso qeybta nidaamka cuntada sida wasaaradda kalluumaysiga xanaanada xoolaha qorsheynta ganacsiga ururka haweenka beeraleyda hay-adaha u-n-ka ee taageera qeybta nidaamka cuntada soomaaliya sida w f b faw iyo qaar ka mid ah agaasime waxeedyada wasaaradda beeraha shirkan waxaa si rasmiya usoo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya rofesor maxamuud maxamed maxamuud waxaana hadaladiisa ka mid ahaa shirkaasoo looga hadlayay dib u eegidda tacabka iyo beeraha soomaaliya iyo sida loogu xiriiri karo ama yani laisugu xiri karo muhiimadda beeruhu u leeyihiin yani yani xagga priority-ga marka yidhaha muhiimadda yani kuwa ule muxuu aha hortebinta yani in gooni loo eego muxuu ahay xaggii beerihii iyo maaragtay laga fiiriyo shirkaasay kasoo qayb galeen muxuu ahay wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda xanaanada xoolaha yani hay-ado kale oo yani faw w f b yani intaa kuba wuxuu beero ku tacalluqay ha ahaadaan enjio soomaali ha ahaadaan muxuu ahay dowladdii iyo hay-adihii u n kaba dooduna waxay ahaaday si yacni qof kasta ay tala uga dhiibato sidii muxuu ahay dib loogu hormari lahay blanka t h b da iyo brogramada kala jiro o dhan iyo sidii laysu waafaji lahay habkii loosu shaqeyna waayo yani mar haddaan broga transformation plan aan yeelanay yani waa in laga soo guuraa brogramyadii horeo lagu shaqey jira oo kan shanta sano blankiisa la dejiye la raacaa marka dooda sidaa ay ku ahaaday oo mar kasta dood laga gelayay inta lafa dadku groubis u baxaan sidii loo laysu waafaji lahay hadday noqoto muxuu ahay valijanka hadday noqoto tacabkii hadday noqoto berioritygii muxuu ahay waay waxaa la raadinayaa muxuu ahay yani ganacsina marka la leeyahay muhiimadda soomaaliya meeshay uga taalo iyo soomaaliya maxaa u muhiima marka yani waxaa marka dooda yani nuxurkeedu ahay oo hay-adaha u n ka iyo yani saddexda wasaaradood oo productionkuba ay kulli tale ka dhiibteen in muxuu ahay la tilmaamo yani way yani xaggeen xaggeen aadaynaa xaggeen maanta muxuu ahay alxamdulilah yani blankii yani muddo laysu qori jiro waa laga yimid soomaaliya iyadaa fadhido qoranaysa blankeedii iyadaa qeexanaysa baahideedii marka intaa waxaa laysugu yimi laysugu yimiday inaan hal meel ka dhaqaaqno in muxuu ahay barnaamijyadii qoloba uun meel barnaamij soo mida haddana mandatesa la kala leeyahy qolo kasta mandatekeeda maxaa priority u ah maxaa muhiim u ah maxaa ugu jira muxuu ahay hortebinta inay maaragtay qaadato barnaamijka sidaa ayaa la isugu keenay waxaana aad maaragtay ugu soo baxay in uu ka soo baxayo taladii soomaaliya iyo sida ay rabto soomaaliya horumarkeeda siday u jahayso beerihii xoolihii iyo kalluumaysigii iyo hay-adahana saboorti garaynayey yacni wuxuu aaday yani valijainkii ganacsigii wuxuu aaday muxuu ahay see adduunyada ula xirayna maxaa adduunyada markaasi soo gashay in maaragtay east africa laga hadlo kumeys laga hadlo fursadaha kaloon ka leenahay dhanka maaragtay carabta xagga xoologeynta maadaama waddankii uu xagga beerahana uu taajir ka yahay xagga xoolaha taajir ka yahay ilaahayna nagu manaysa badda adduunka africa badda ugu dheer inaan leenahay oo khayraad badan uu ka buuxo yacni intaa aynoo dheer tahay muxuu ahay marka fursaddii soomaaliya inuu ku soo kordhayo shidaalkii oo dhaqaalaha mar dhow maaragtay ee dhankaa kaleeto aada ay uga kabayaan iyadoo noo dheerta waddamadaa hadda shidaalka adduunka uga faana khayraadka kaloon leenaha male waa dheeraad ilaahayna siiye shidaalkana waa dheeraad ilaahay noogu daray marka dee ilahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ka manaafacaadno nisaa ayaa howlgal gaar ah ku dishay xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab ale aadan axmed ayaa inoo eegaya war-saxaafada ka soo baxay hay-adda nabasugda ee sirdoonka qaranka nisa ayaa lagu sheegay howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday saraakiil sarsare iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab in saaxiibada caalamka iyo ciidamada dowladda ay ka fuliyeen gobollada dalka war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda nisa ayaa waxaa u qornaa sidan ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamka ayaa howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday saraakiil sarsare iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ka fuliyey gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellada hoose howlgalka koowaad ayaa waxaa la tilmaamay inuu ka dhacay gobolka hiiraan waxaana la sheegay in lagu dilay sarkaal sare oo lagu magacaabo cabdi xiirey iyo laba horjoogo oo kale oo ku sugnaa degmada moqokori ee gobolka hiiraan cabdi xiirey ayaa la tilmaamay inuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab muddana ay ku raajoogeen hay-adda nabasugidda ayaa waxaa markaasi lagu tilmaamay inuu abaabulayay dhagarro iyo shirqoolo badan oo lagu waxyeeleynayo shacabka deegaanada hirshabeelle sidoo kale howlgalka labaad oo ka dhacay gobolka galguduud ayaa la tilmaamay ilaa iyo kow iyo toban ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab in lagu dilay deegaanka nooleeya ee gobolka galguduud kadib markii la helay xogta maleeshiyaad al-shabaab ka tirsan oo halkaasi lagu abaabulayey howlgalka saddexaad ayaa nise sheegtay inuu ka dhacay gobolka shabeellada hoose waxaana tilmaamtay in in ka badan toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab in lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay howlgal lagu beegsaday maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo isku warursanayay tuulada tuugaarey oo hoos tagta degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose ugu dambeyntii hay-adda nisa ayaa waxa ay sheegtay howlgalladan bartilmaameedka ah inay qayb ka yihiin dadaalada lagu naafeynayo awoodda dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana looga hortegayo nuuc kasta oo shirqool ay u abaabulayaan shacabka soomaaliyeed sida ay sheegeen
halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio jor markana warka caalamka sida ay wararku sheegayaan dalalka talyaaniga isbeen ayaa shaaciyay in ay badda mitreanka u direen maraakiib dagaal oo galbiya duumo gargaar u sida khaza tiyo israa'iil wacad ay ku martay in aysan ogolaan doonin in la jibiyo xeraada marinka khaza tallaabadan ayaa timid kadib markii in ka badan konton doomood oo reed ah kuwaasoo gargaar bani-aadinimaha usida khaza lagu beegsaday badda midrenanka wasiirka gaashaadhigga talyaaniga ninka lagu magacaabo guidi goseta ayaa cambaarayy weerar kale la beegsaday doomaha gargaarka side wuxuuna sheegay in uu amray markab dagaal in lagu daro ra-isul wasaaraha sbain pedro sanchez ayaa dhankiisa sheegay in markab dagaal oo aada u qalabeysan ay ku biirinayaan kolonyada doomaha ah si loogu ilaaliyo weerar kale inuu dhankaasi ka yimaado khayaartaan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawna soo gaaray waana intaa ciduu warkayga wax dib ugu daalacan karana barta aan facebook ku leenahay radio jor waa anigoo cabdiqaadir maxamed imaana sidaas iyo nabadgelyo